bsm illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi baynamaa waqti naxnu anaku nusalli aanu tukanayno maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga aanu la tukanayno id wakhtigaa samica waxa uu maqlay nebigu jalabata rijaalin rag soo socda shanqadhoodii ayaa uu maqlay iyo codkoogii marka id markaa waxaynu ka macnaynaa hadda daraf limaa madaa min azamaan culimmada qaarna waxay yidhaahdaan iddu marka ay daba dhacdo baynamaa ama baynaa waxay noqotaa sida idaadii fujaa'iyada ahayd baa laga macneeyaa oo id markiiba waaba isagoo maqlay ayay noqonaysaa marka fujaa'iya laga dhigo wa baynamaa waqti naxnu anaku nusalli aanu tukanayna maca annabiyi nebiga aanu la tukanayna sala allahu calayhi wasalam id samica waaba isagoo markiiba maqlay macnaha waa fujaa'iyo wax degdeg u dhacay jalabata rijaalin rag shanqadhood ayuu maqlay rag soo degdegaya ayaa codkii ama shanqadhoodii u maqlay xagga salaadda usoo degdegaya falamaa sallaa markuu nebigu tukaday qaala waxau ihi maa sha'nukum war arrinkiinu muxuu yahay yacnii shanqadhan iyo codkan baxayey muxuu ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen istacjalnaa waxaan u soo degdegnay ila asalaati salaadaannu u soo degdegnay qaala nebigu waxa uu ku yidhi falaa tafcaluu war sidaa ha samaynina idaa ataytum markaad imanaysaan asalaata salaada markaa imanaysaan ee u soo socotaan facalaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasiloonaan laasima famaa adragtum waxaad soo haleeshaan salaadeed ka soo gaadhaan fasalluu dee tukada wamaa faatakum waxa idin seega ee idinka tagana fa atimuu dhammaystira xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa aadaabulmashi ila asalaa marka salaaddii loo soo socdo ama ha noqoto bannaanka marka looga soo socdo ama masaajiga dhexdiisaba ee imaamkii la gaadhaye in tartiib iyo deganaansho loo soo socdo oo aan loo soo cararin ama aan lasoo tallaabayn xikmadda meesha ku jirtaana waxa weeye salaadii deganaansho iyo xasiloonaan iyo khushuuc ruuxii inuu ku galo waayo haddaad soo cararto oo adoo neeftuuraya ama hiinraagaya aada salaadii xidhato khushuucdaadii baa dhaawacmase ama ay wax ka dhinmayaan marka waxa weeye salaada marka la imanaayo waa in deganaansho iyo tartiib lagu yimaado qofku waxaa laga yaabaa inuu israa waxbaa dee ku dhaafaya tiina nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka jawaabay oo meeshaad doonto ka soo gaadho waxaad ka soo gaadhana la tuko wixii ku seegee ku dhaafana dee dhammaystir intaad kacdo marka yacni sunnada iyo hadiga nebigu sala allahu calayhi wasalam waa sidaa laakiin adoo isle imaamku yaanu kaa hortoosin ama rukuucda ku gaadh inaad soo cararto ma aha hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnadana waa khilaafsan tahay famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum fa atimuu waxaa laga qaadanayaa meel alla meeshii imaamka aad ka soo gaadho inaad kula xidhanayso dadka qaar baa istaago oo ilaa uu soo toosayuu qiyaamka ama rukuucda ama laakiin saxiixu ahay tahay ama meeshu ha noqoto meel aad tirsanayso ama ha tirsanne xaaladuu ku jiraba horta ku haleel atixiyaad ha noqoto sujuud ha noqoto fadhi ha noqoto rukuuc ha noqoto qiyaam ha noqoto halkuu taagan yahayba ku haleel dabadeed meelihii dee lagu haleelayaa kala duwana sidoo inoo iman doonta meel aad tirsanayso oo kuu tirsan iyo meel aan ragcadi kuu tirsanayn laakiin kol haddaad haleeshay dee ajarkii iyo abaalkii uu kuu xisaaban yahay can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama idaa uqiimat isalaatu salaadii marka la aqiimo falaa taquumuu ha kicina xataa tarawnii ilaa aadi aragtaan wa calaykum korkiinana waxaa aatay alsakiinatu xasiloonaan iyo walwaqaaru deganaansho oo marka la rafciyo dee khabar iyo mubtaday isku yihiin khabar muqadamo calaykumta iyo mubtada muahara oo sakiinada ah iyo walwaqaar oo lagu cadfayo waxa weyaan mubtada haddii waxa weeyaan la nasbiyana wacalaykum asakiinata walwaqaara waa bimacna alzamu oo calaykum baa ficil amar ah waa ismu ficil bimacna alzamu oo markaa wacalaykum laazima asakiinata xasiloonaanta laazima iyo walwaqaara deganaanshaha laazima xaafidku fatxulbaariga waxa uu ka odhanayaa wacalaykum bisakiinati walwaqaar ba'na waa loo dabdiyey wacalaykum bisakiinati walwaqaar laazima xasiloonaanta iyo deganaanshaha marka wuxuu odhanayaa wahumaa bimacnan waa un isku macno oo waxaa looga jeedaa uun dee tartiib iyo deganaan iyo xasiloonaan waa inay ka muuqato ruuxii tukanayey iyo sidoo kale dee marka uu soo socdanee si tartiiba sida xadiidkii hore aynu ku soo marray oo isticjaal iyo deg deg iyo tallaabo ama orad inaanu ku jirin wuxuu xaafidku yidhi xaafidka ibnu xajar caleyhi raxmat ullah wa qiila alsakiinatu ata'anii fi lxarakaati waijtinaabu alcabasi waalwaqaaru fi lhay'ati ka khafdi albasari wa khafdi asawti wa cadami aliltifaat wuxuu yidhi xaafidku waxaa kaloo lagu kala farqiyey in la yidhaahdo sakiinadu waa ta'anig iyo deganaanshaha xagga dhaqdhaqaaqa iyo ciyaarta iyo dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka badan in la joojiyo oo calaykum bisakiinati waa in dhaqdhaqaaqii aad joojisood xasisho oo kol haddii waxa weeyaan garhkaagii aad salaaxdo kol cumaamadda aad hagaajisato kol jeebadahaaga aad waxa weeyaan gacanta geliso dee waxay noqonaysaa arrin ka soo horjeeda sakiinadii iyo khushuucdii waxaana la yidhaha khushuucda qalbigu waxay ka muuqataa calaa sakiinati aljawaarix xubnuhu inay xasilaan baa qalbigii inuu khushuucayna astaanu ah laakiin kol haddaad kolba meel eegayso oo dhaqdhaqaaqaagu badan yahay iyada lafteedu waxay astaan u tahay khushuucdii hoose baatinkuna inaanay jirin markaa sakiinadu waa xaggii dhaqdhaqaaqa xubnaha oo laga xasilo waa kow waqaarkana waxa yidhi waxaa la yidhi waa filhay-a waa xagga hay-adda iyo qaabka oo ruuxii qaabka uu taagan yihi u tukanaayo in qaab degan uu yahay sida indhihii oo uu laabo oo kolba aanu meel eegin dee cirkiiyo hareeraha ee halka mawduca sujuudkiisa inuu eego waxa weyaan codkii iyo waxyaabihuu akhriyo hoosu dhigo oonu ku dhadhawaaqin iltifaatkiiyo daymadii oo iska daayo marka midna waa xarakaadkii jawaarixda midna waa hay-ada iyo qaabka u taagnaa marka labadaba waxaa ka muuqanaysa khushuucdu way ka muuqanaysa inuu qaab ahaanna u xasiloon yahay dhaqdhaqaaqiina uu joojiyo uu xasilay waxaa kaloo laga qaadanaya idaa uqiimati salaatu falaa taquumu xataa tarawnii in imaamka raatibkaee rasmiga in la sugo oo loo sabraa ay tahay waxa weeyaan dee sunnadu oo degdega dadkeennu degdeg baa ku beeranoo iyadoon laba aqiimin ayay salaadda inaga saara wadaad lama sugay wakhti baa la sugaayo way gaadhay waa degdega inagu beeran wakhuliqa alinsaanu wa kaana alinsaanu cajuula wa khuliqa alinsaanu min cajal marka insaanka degdegaasa isaga beeranoo inana waynu kasii xag jiraaba laakiin sunnadu waxa weeye masaajidku markuu imaam raatibo leeyahay mu'adin raatibo uu leeyahay dadka hawsha loo igmaday ayaa la sugaa ha raagaan ama ha soo degdegaan iyagaa xilku saaran yaha wakhtiga inay dhowraan adiga se edabtaadu waxay ku jirtaa inaad sugto innaka laakiin waxaaba laga yaabaa inuu qof kale iska kacu mikrofoonkii qabsado uu yidha wakhtigii uu gaadho isagoo aqiimaba hadduu doono salaadiina uu dadka bixiyo galaba laakiin taasi waa fawda waa in la sabro oo la sugo ajar iyo wanaagunbaa kuu socda intaad sugayso sidoo kale salaadii iyo iqaamadii in la kala fasliyo faasil yari udhexeeyaana salaaddii waxba yeeli mayso waayo wuxuu yihi salaaddii haddii la aqiimo isuga ilaa intaad iga arkaysaan marka iyadoo la aqiimay waxoogaa haddii la taagnaado ama lasii fadhiyo dee salaad wax noqonaysa ama ku dhaafaysaa ma jirto can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey qaala inuu yihi uqiimat waxaa la aqiimay alsalaatu salaadii ayaa la aqiimay oo wakhtigii nebiga sala allahu caleyhi wasalam fasawa annaasu dadkii waxay simeen sufuufahum safafkoodii fakharaja waa soo baxay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam gurigiisibuu ka soo baxay oo dee masaajidka nebiga ku dhegan fataqadama dabeed waa hormaray huwa nebigu dadkiibuu horgalay isagoo imaama walxaal huwa nebigu junuubun uu jinaabaysan yaho laakiin aanu dareensanayn ama aanu xasuusnayn ile nebigu waa bashar ilowgiiyo sahwiba uu ku bannaan yahay oo xadiidkii dulyadeynba dee sahwigii salaadda waynakii ku soo marray marka halkanna wuu ilowsanaa inuu isagoo janaabaysan oon janaabadii ka maydhan uu yimid dee masaajidkii wuu isilowsanaa markaa dadkii ayuu horgalay isagoo janaabaysan oo macnaha aan dee janaabadii ka soo maydhan isna ogeynay ilowsan oo saawiyey dabeed waa xasuustay uma qaala dabeed nebigu waxau yihi calaa makaanikum meeshiinaa sii taagnaada farajaca dabeed nebigii waa noqday fakhtasala dabeed waa soo maydhay uma kharaja dabeed waa soo baxay walxaal ra'suhu madaxiisu yaqturu u da-aya maa anbiyo fasallaa dabeed waa tukiya bihim iyaga halkan lafteeda horta waxyaabaha laga qaadanaya dee sahwiga iyo ilowgu inuu nebiga ku bannaan yaho uu xilaabayo siday dadkuba u ilaabaan sidii horeba inoo soo martay ta labaad dadkii imaamkii hadday wax ku soo darriyaan laakiin waxaa ku soo darriyey dee degdeg uu soo xallin karo oo wakhti dheer oo badan aanu qaadanayn dee dadka inay sii sabraan oo ay sugaan markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam iyagoo la aqiimay oo safkii la simay oo uu horgalay si uu salaaddii u xidho ayuu xasuustay inaanu janaabadii ka maydhan halkaa sii taagnaaduu yidhi bartii bay sii taagnaayeen intuu noqonayey soo maydhanayey kasoo haddana uu soo noqonayey isagoo dee soo dahaaro qaatay marka waxaa laga qaadanayaa dee sabirka sidii aynu xadiidkii horeba tilmaannay dadku inay haddii imaamka wax la soo darsaan inay sii sabraan oo dee sii sugaan oo aanay degdegin haddii wakhti fara badan aanay arrinku aanu qaadanayn can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka hadi can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi sabcatun toddoba toddoba qolo marka acyaan gaaroo dee toddoba qof oo gaara maahee waa sabcatu asnaafin oo cid alla cidda sanfigaa sifadiisa soo gashaa ay dee koobsanayso xukumka uu caam yeelayo markaa sabcatun toddoba sinfi ama toddoba qolo oo dadka tilmaamahan soo socda laga helo ah yudiluhum allaahu ilaahay waa u hadhaynayaa fii dillihi ay fii dilli carshihi carshigiisa hadhkiisa ayuu u hadhaynayaa hadhkaa carshigiisa ayaa rabbi u hadhaynayaa yowma maalin baan u hadhaynayaa laa dilla hadh kaleba aanu jirin ilaa dilluhu ay ilaa dillu carshi hadhkaa carshigiisa mooye hadh kaleba aanu jirin alimaamu alcaadilu wahum sabcadii baa la tirinayaa sabcadaasi waxa weeye alimaamu imaamkii alcaadilu ee caadilka ahaa madaxweynihii dadka u talinayey ee u cadaalad falay ee sharciga ku xukumay kaasaa ugu horeeya oo maalinkaa bannaanka iyo bacadka la tuban yahe la taagan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala bacadka iyo kulaylka iyo cadeeddaa dadka madaxa loo soo saaray waa uga hadhaynayaa imaamka caadilka ah wa shaabun iyo nin dhallinyaro ah oo nasha'a ku soo barbaaray fii cibaadati rabbi rabbigii cibaadadiisa ku soo barbaaray waa ninaan dhallinyarnimo iyo dhacdhac waxaa ilaahay ka dhowray oo ku soo ababay uun cibaadatu rabbi wa rajulun iyo nin ninka oo qalbuhu qalbigiisa mucallaqun lagu xidhxidhay bilmasaajidi masaajidda yacnii qalbigiisii masaajidunbuu ku xidhan yahay oo idaa kharaja minhu xataa yacuud markuu sidaa uga baxo ilaa intuu ku soo laabanayo hadduu ka maqan yahayna qalbigiisii masaajidkuu jiraa hadduu joogana qalban wa qaalaban dee jidhkii iyo qalbigiiba waabay joogaan marka waa ruux qalbigiisu masaajidka uu ku xidhan yaho hadduu ka baxo ilaa intuu kaga soo laabanayana ku callaqan oo ku xidhan un xagga masaajidka warajulaani iyo laba nin labada oo taxaabbaa isku jeclaaday fillaahi ilaahay dartii isku jeclaaday labadaasoo ijtamacaa ku kulmay calayhi jacaylkii alla dartii ay ku kulmeen yacnii isku jeclaadeen oo watafaraqaa ku kala tegey labada nin oo ijtamacaa ku kulmay calayhi ay cala alxubbi fillaahi jacaylkii alla dartii ku kulmay oo watafaraqaa kuna kala tegey calayhi jacaylkaa alla dartii ay isku jeclaadeen wa rajulun iyo nin ninka oo dalabadhu ay dalabtay oo xumaan ay ka doontay imra'atun haweeney haweenayda oo daatu mansibin yacnii sharaf xagga nasabka iyo dhalashada reerkii ka soo jeeda u saaxiiba oo reer magac leh ka soo jeedoo ka dhalatay wa jamaalin iyo qurux oo fa qaala dabeed ku yidhi haweenaydii xumaha ka dalabtay iyadoo sifadaa leh innii anigu akhaafu waxaan ka baqanayaa allaha alleh rabbi baan ka baqanayaa warajulun iyo nin ninka oo tasadaqa sadaqadaystay bisadaqatin sadaqo sadaqada oo akhfaa u qariya huwa rajulku xataa laa taclama ilaa aanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maadaa maxay tunfiqu bixinaysaa yamiinuhu midig yacnii waxay midigtiisu bixinaysay ilaa bidixdiisii aanay ogaan cid kalena hadalkeeda badaa siduu ugu xeel dheeraaday qarinta uu qarinaayo wa rajulun iyo nin ninka oo dakara allaaha ilaahay xasuustay caza khaalib ahaa rabbi oo wajalla weynaaye ilaahay waa mid khaalib oo weyn eh allah xasuustay khaaliyan xaal u yahay isagoo cidlo oo keli gaar ah khaaliyan isagoo gooniya oo keligii ah oo dadka waxa weeyaan cidlo ka jooga fa faada dabeed ay burqatay caynaahu labadiisii indhood ilmo ay ka burqatay oo ilaahay dartii u ooyey haada alxadiid waxa uu tilmaamayaa fadli weyn oo ugu soo arooray toddoba qolo oo dadka ka mid ah fadligaas rag iyo dumar waa ka siman yihi oo waxaa la yidhaahdaa mafhuumkan dee rajul rajul inta badan laga cabiray laa mafhuuma lahu laga fahmi maayo mafhuum mukhaalafo ma leh yacni haddii ninkii uu sidan yahay gabadhu ma laha mafhuumkaa laga fahmi maayo oo dee waxa weeyaan ninka sida khaalibka unbaa la cabiraa ragga eh haweenkiina waa annisaau shaqaa'iqu rijaalo waa jeexii ragga axkaamtana waa la wadaagayaan ilaa maa khasahu daliil wixii daliil uu ka saara mooye marka halkan yacni sifaadkan waa la wadaagayaan laba mooyaane alimaamu alcaadil wa rajulun mucallaqun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid labadaa un baani la wadaagay alimaamu alcaadil lama wadaagayaan oo dee haweenku madax ma noqdaan ragga u taliyo oo nebi maxamed baa yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a yacni dad ma liibaanaan iyo rag taladooda dumar u dhiibta ama haweeney marka haweenku qadaaga iyo xukumka iyo maamulka iyo ma qabtaan rusulna lagama dhigi jirin waayo xilkaa iyo qawaamadaas raggaa iska leh marka alimaamu alcaadil dee ma soo gelayaan mar haddaanay taladii caamka ayada muslimiintaba aanay qabanayn oo haween ay yihiin oo iyagu arrin kaloo muhiimay hayaan oo taladii guriga iyo ubadka taasaa dayacmasa dee hadday barada bannaanka uga baxaan tan kale wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidina ma soo gelayaan oo dee nebigaa yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahun markii jumcada iyo jamaacaadka laga warramayey guryahoodaa u khayr badan oo haweenka masaajidada loo diidi maayo hadday doonaan inay ku cibaadaystaan ama cilmi u doontaan oo nebigaa yidhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoommada ilaahay ee haweenka guryaha ilaahay ha ka mancin ee u daaya laakiin waxaa la raaciyey wa buyuutuhunna khayrun guryahoodaa u khayr badan kol haddii gurigu u khayr badan yahay xaggaasaa fadligoodu ku jiraayo dee tan masaajidada iyagu soo geli maayaan wa rajulaani taxaabbaa fi llaahi ijtamacaa calayhi wa tafaraqaa calayh laba nin oo alla dartii intay isku jeclaadeen ku kulmay kuna kala tegey adduunyada dhexdeeda waa noqonaysaa oo dee mar kastoy kulmaan oy kala tagaan waa cala alxubbi fillaahi adduunyadaba dee markay ka tagaan ay dhintaanna waa noqonaysaa oo muraadku markaa wuxuu noqonayaa adduunka dhexdiisii waxay ku kulansanaayeen xubbigaa fillaah waanay ku kala tegeenna waa ku kala dhinteen xubbigii iyo wa sidii isku jecel ilaahay dartii ayay ku kala dhinteen ilaahay dartii in laysku jeclaado iyadoon muraad kale lalahayn waa acmaasha wanaagsan ee qiimaha badan ee fadliga iyo faa'iidada badan uu ruuxu ka helayo haddii uu sameeyo waana sunne idaa axaba arajulu akhaahu falyukhbirhu annahu yuxibuhu yacnii ninku hadduu walaalkii ilaahay dartii u jeclaado ha u sheegaa rasuulku yidhi inuu alla dartii u jecelyihi marka waa sunna inaad qofkaad alla dartii u jeceshaye dan kale aanad u jeclayn yaa fulaan innii uxibuka fillaah waa arrin aad iyo aada muhiim u ah maanta laakiin haalibu mu'aakhaati innaasi wa maxabatihim dadka jacaylkooda iyo walaalnimadooda ugu badan waa cala alumuuri weye waa arrin adduunyo oo inta dan laysku qabana waa laysjecelyaho waa laysdhunkanayaa oo waa la wada socdaa maalinta danta ama shaqada ama muraadkaa lagu kala tagana laysma yaqaan weliba waxaaba la fiican yahay haddii la kala nabad galo oonu mid walba ka kale aanu subcin ama aanu ka hadlin marka calaa kullin ruuxa muuminka inuu mutajarid noqdo mid yacni waxa weeyaan ka dharla dee xuduudda iyo dheefta nafta iyo adduunyada oo ruuxa ilaahay dartii u jeclaada jacayl badhax tiran oo wax kale aanu ku barxin waa camal weyn oo ajar iyo abaal lagu helayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado lagu tawasulo laakiin dee waa ruuxii jacaylkiisa u badhax tira liajli illaah danaha kalena ka nadiifiya ka sifeeya warajulun alabathu imra'atu daatu mansibin wa jamaalin faqaala innii akhaafu allah iyo nin ay xumaan ka doontay haweenay sharaf reer wanaagsan iyo nasab fiican ka dhalatay quruxna leh oo dhabankii iyo dhalashadiiba ku sarraysa oo dabeed yidhi allaan ka baqaya ninkaasina abaalka intaa leeg ayuu helayaa oo maalintaa waa kuwa loo hadhaynayo waxaynu soo dhaafnay sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu laba qowl baa ku jiro fii dillihidan in bimacna alikraam lagu awilo iyo in la yidhaahda maye waa fii dillihi calaa xadfi mudaafo ay fii dilli carshihi sida saxiixa ana waa inaan la awilina la yidhaahdo dilliga waxaa looga jeedaa dillulcarshi oo riwaayaad kale oo axaadiida qaarkood ku soo aroortay ayaa nebigu ku caddeeyey fii dilli carshihi riwaayada saciid ibnu mansuur iyo riwaayaadka kale ayay ku caddahay fii dilli carshihi marka taa halkaa nebigu uu ku caddeeyey uu ku qayday dillul carshi ayaa tan lagu xambaaraya marka waxay noqonaysaa fii dillihi ay fii dilli carshihi waxaa alla u hadhaynayaa hadhka carshigiisa ayuu dadka asnaaftan la soo tiriyey rabbi u hadhaynaya kan kale marka waa ninka ay haweeneyda sifadaa le ay dalabtay ku yidhi innii akhaafu allah qaala daalika bilisaani alxaali aw ilmaqaal ama afkaa buu ka yidhi oo markay hebelow tidhay ka dalbatay innii akhaafu llaha buu yidhi zajran laha can ilmacsiya isagoo u diidaya oo ka nahiyaya xumaanta ay nafteedu ugu sheekaysay ayaa wuxuu ku yidhi si toosa allaan ka baqaya oo kuu soo dhowaan maayo ama waaba bilisaani alxaal oo afkaba yuu ka odhan laakiin xaalkiisa iyo dhaqankiisa ayuu ka yidhi oo ka turjumayo oo dee waa ka dhaqaaqay macnaheedu markaa waa innii akhaafu allah ama qaala daalika fii nafsihiba naftiisa isagoo ka sajrinaya oo u diidaya dembiga ayaa naftiisa uu ku yidhi innii akhaafu allah walow kor bayuu u odhane markaa sawaan bilisaani alxaali aw ilmaqaal odhaah ahaan iyo xaal ahaanba wuxuu yidhi innii akhaafu allah oo waxaa la yidhaha dee lisaanulxaali akhnaa can maqaaline waxaaba ka xeel dheer xaalka iyo camalka qofka ayaa mararka qaarkoodka ka xeel dheer inuu afka odhaah ahaan wuxuu yidhaahdo xaalka camaligaee laga arkayo ee korkiisa ka muuqda iyo waxa uu ku tallaabsanayo ayaa ka xoog roon odhaahda uu afka ka odhanayo iyaduna waa fadli weyn waana arrin muhiim ah oo wakhtigan aynu maanta joogno ee fitanku ay fara badan yihiin ninka dhallinyarta ah sifadaa inuu yeesho innii akhaafu allah waayo wax badan baa afka kaaga soo gelaya baraha bulshada dee waxa weeyaan dhibaato badan bay da'yarta ku qabaan wax fara badan oonad adiguba doonan ayaa iyagoo socda dafkuu soo odhanaya marka dee xaalkaagu waa inuu noqdo innii akhaafu allah iska dhiliid kare iska masax moobilkaaga ka ilaali jihaadkaa joogtadaa ku jir haddii kale dee waxa weeyaan waa dembaabaysaa oo waxa weeyaan dee waxaa laga yaabaa inaad dabin gasho dibna aad uga soo bixi kari weydo alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga hore iyo iska ilaalinta ayaa ka wanaagsan daaweynta dambe ruuxu kol hadduu dabinka galo waxaa suurowday inuu ka bixi kari waayo marka hore isdhowroo is-ilaalinta inaad ku dhicin ta kalena waa nin sadaqadayse sadaqa uu qariyey ilaa bidixdiisu aanay ogaan midigtiisu waxay bixinayso marka waa xeel dheeraanshaha ikhfaaga siduu ugu xeel dheeraaday ilaa heer haddii qof bidixda uu ka taagan yahay anuu ogaanba oo waxaa loogu matalay labadiisii gacmood inaanay is ogaan siduu u qarinayo ee sadaqadu u dhex marayso beynahu wa beyna rabbih yacni waa ruux qariyey ilaa waxa weeyaan bidixdiisu aanay ogaan maa tunfiqu yamiinuhu culimmadu marka waxay yidhaahdeen sadaqadaa haddaba ikhfaaga ku khayrka badan leh waa sadaqatu tatawuc waa tii sunnada ahayd laakiin sakadii faralka ahayd waa shaciiro daahiro inay muuqato la doonayo oo dee inuu qofkii bixiyey oo waajibkii uu ka soo baxay dadka kalena ay ku dayanayaan marka zakada asal waxa waa zakada waajibka ah waa shaciiro daahira inay muuqato laakiin sadaqaadkii tatawuca in la qarsadaa khayr badan haddaan dani keensan in la muujiyo oo taa tatawuca sunnada a lafteeda haddii maqsad iyo maslaxo sharcigi ku jirta muujinteeda dee waa la muujinaya sida nimankii baahnaayee nebiga u yimi sala allahu caleyh wasalam ee rasuulku markii uu sadaqada ku booriyey nin walba markuu wuxuu helayey dee hortiisa soo dhigay ee nin walba kii kale uu ku dayday nin wax yar keena iyo nin wax badan keenaba dee nebigu intuu aad u farxo wejigiisa u nuuray ayuu yihi man sanna fi lislaami sunnatan xasana kaana lahu ajruha kaana lahu milu kaana lahu ajruha wa ajru man camila biha min bacdihi laa yunqasu min ujuurihim shay aw kama qaala sala allahu caleyh wasalam yacnii ninka dadka ninka islaamka dhexdiisa dadka u horseeda wado iyo jid wanaagsan ee lagaga daydo waxa uu helayaa wanaaggaa uu dadka u horseeday abaalkiisii ka dhashay iyo cid alla ciddii ku dayatay abaalka helaysa mid lamida iyagoon iyaga abaalkooda waxba laga dhimay marka qofku inuu hormood ku noqdo oo lagaga daydo khayrka dee addaalu cala alkhayri ka faacili marka sidaasoo kale masaalixdii iyo danaha guud marka laga warramaya ama dad baahan ama dan guud oo la samaynaya ama waddo la samaynaya ama goob dacwadeed iyo khayr la dhisayo in waxa weeyaan si babligoo caama waxa weeyaan loogu dhawaaqo maslaxa ku jirta laakiin marka kale ee sadaqaadka kale ee sunnada ee tatawuca qofku inuu qarsada dee u khayr badan warajulun dakara allaha caza wajalla khaaliyan fafaadat caynah riwaayaadka qaarkood xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu ayaa soo aroortay laakiin sida saxdaa riwaayada qalbi baa ku yimidoo min axadi ruwaah saxdu waa tan maa tunfiqu yani xataa laa taclama shimaaluhu maada tunfiqu yamiinuhu ilan sunnadu midigtaaba wax lagu bixinaya walakhdu walcataa marka taasaa saxa ka kale waa nin ilaahay xusay isagoo keligii ah dabadindhihiisii ay burqadeen horta xadiidkan iyo xadiidka horeba waxaa laga qaadanayaa in cibaadaadku ku wanaagsan yihiin asraarta iyo qarsoodiga cibaadaadka dee jamaacigaee caam ahaan loo wada gudanaya sida jamaacaadka iyo jumcada mooyaane cibaadaadka kale fardiga ee qofku gooni ahaantiisa u gudanayo inuu cidlo ku guto iyadoon alle mooye axad kale arkayn baa u khayr badan sababtuna waxay tahay waxa u dhow ikhlaaska iyo ilaahay dartii marka uu keligii yahay waxa suurtagala dadka markuu dhex joogo istus iyo ismaqashiin inay soo gasho ilan waa basharo waa bani aadam marka taa ikhlaaska u dhow ayaa khayr badan wa taa sadaqadii la qariyeyna ajarkaa lagu helay waxa weeyaan ninkii keligii intuu isagoo cidlo jooga alla xasuustay ooyena dee ajarka intaa leeg lagu helay fafaadat caynaahu waa min ilaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli wahiya dumuuc maxalkii baa la cabiray ay ilmadu ka soo baxayso labada indhooda waxaana loo jeeday maxalka dhexdiisa wixii degaya ama kasoo baxayo ilmada ah waayo labada indhood may burqanoo dee may socono iyagu kaamay bixine labada indhood ilmadoodiibaa burqatay marka caynaahu ay dumuucu caynayhi bay la mid tahay labadiisa indhood ilmadoodiibaa burqatay ilmaa kasoo daadatay alla markuu xasuustay jala jalaaluhu wataqadasat asmaau waa sifo cajiiba oo ruuxii alla ku arsaaqo aad iyo aad u cajab badan qof isagoo keligii gooni a markuu rabbi xasuustay ay labadiisii indhood ay da-een oo aanay abaaroobin abaarta rasmigiina waa ilmo la-aanta iyo qalbi qalalka barwaaqada rasmiga ana waa qofku inuu ka irmaan yahay oo indhihiisa iyo qalbigiisu ay da-ayaan oo uu dareemayo oo dareenkiisu nool yahay rasaqana allaahu dalik ilahi subxana wa taala inagu arsa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey can inabiyi nabiga waxay ka warisay sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yihi idaa wadica alcashaau cashadii marka lasoo dhigo oo uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo fabda-uu ku bilaaba bilcashaa'i cashadii ku bilaaba xadiidkan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay in marka cuntadii lasoo dhigo salaadiina la aqiimo cuntada lagu bilaabo culimmadu marka horta waxay ku xambaareen salaadan in looga jeedo salaaddii maqrib oo ruuxii soomanaa oo kale yani muraadka iyo maqsuudka u yahay ruuxii maanta oo dhan soo soomanaa dee marka salaadii la aqiimo cuntadiina lasoo dhigay naftiina ay ku tacalluqsantahay u baahan tahay inay cunto si aan salaada dhexdeedii qalbigiisu ugu maqnaan xaggii cuntada baahidaada horta ka qaadaa la yidhio salaadana dambaysi oo cuntada hormari xikmadda meesha ku jirtaana waa inuu salaadii u gacan bannaanaado oo meel kale qalbigiisu aanu ku callaqnayn ilan qalbigaaga hadduu qaayib yihuu meel kale ku maqan yahay salaadaadii qalfoof madhan oon khushuuciyo waxa weeyaan dareen lahayn bay noqon salaada mucdeeda iyo dhuuxeeduna waa khushuucda oo jidh mujarada oo madhan inuu dhaqdhaqaaqo maqsuudku ma ahee qalbigu waa inuu shaqeeyuu soo jid taasina waxay ku imanaysaa waxalla wixii qalbiga jeedinayey in dee qofkii uu ka madhan yahay oo dee xadiidkii kale waa kii walaa salaata wahu yudaaficuhu alakbathaan labada xunxumi iyagu ay soo riixayaan dee salaadii uma jirto salaaddii tukan maayo macnaha waxaa loo jeedaa dee iyadoo kaadidii ay cudhayso aad ay u hayso oo inay kasoo daadato ay ku dhowdahay ama xaajadii kale kabiiraduba ay xoog u hayso salaaddii hadduu galo dee qabqab inuu ka siiyo mooyaane wuxuu tukaday garan maayo soo maah marka waxaa la doonayaa iska soo raaxayso oo qalbigaaga iyo naftaadaba u raaxeeyo culayska iska soo deji oo iska soo rid adoo fudud oo qalbigaagii fayooyahoo soo jeeda dee salaaddii gal ilan khushuuc baa la doonayaa marka calaa kullin waxaana la yidhi waxaa ku xidhan markan la leeyahay ha lagu bilaabo cuntadii waa ida tasaca alwaqtu washtada tawaqaanu ila acaam marka wakhtiguna uu ballaadhan yahay aanu tegay aadna naftu ay ugu callaqantahay ugu baahantahay u doonayso cuntada haddii wakhtigii uu tegayuu cidhiidhiba yahay dee ha iska adkaysto ha tukada waayo xurmatulwaqti baa ka muhiimsan marka waa inuu markaa istiilo oo isagoo naftiisa la jihaadaya oo isku dayay inaana xagga cuntada qaban dee waa inuu salaaddii horta guto ilan wakhtigiibaa dhaafaye marka wakhtigu waa inuu waasac yahay talabaad tawaqaan inuu jiro aad uu doonayo naftiisa ay ku callaqanta haddaanu uba baahnayn haba lasoo dhiga waa inuu iska dhaafu dee salaadda hormariyo xaafidku waxa uu ku odhanayaa fatxulbaariga wa xamluhu cala alcumuumi inamaa huwa binnadari ila almacnaa ilxaaqan liljaa'ici bisaa'imi walilghadaa'i bilcashaa'i laa binnadari ila lafdi alwaaridi fii qowlihi fabda-uu bilcashaa wa xamala aljumhuuru hada alamra cala annadbi wuxuu yidhi xadiidkan in cumuum lagu idlaaqo oo saa'imkii unan lagu gaar yeelin salaaddii maqrib unan lagu gaar yeelin oo caam lagu xambaaraa waa marka macnaha iyo cillada la eego waayo maqsuudku cilladu waa maxay cilladu waa inay naftii cuntadan u baahantaho ay ku tacalluqayso dee marka cuntadii ama casho ha ahaatee ama qada ha ahaatee hadday u baahantahy mar walba way ku tacalluqi soo maha marka salaadiina ama maqrib ha ahaatee ama dee cishaayi ha ahaatee ama duhur ha ahaatee dee mid walba way ku tacalluqaysaa soo maha marka waxa uu yidhi yacni in cumuum lagu idlaaqo waa marka la eego macnaha iyo cillada oo ah in qofkii gaajaysnaa la haleeshiiyo kii soomanaa oo qofka baahan isagoon soomanayn iyo ka sooman maxaa ka dhexeeya dee bijaamici iljuuc ama baahida gaajada iyo baahida ka dhaxayso kana wuu baahan yahy kana wuu baahan yahy kol hadday baahidii ka dhaxayso dee waxa weeyaan xukumkii waa la caam yeelaya oo cilladiibaa caam ah oo kanna wuu baahan yahy kanna waa baahan yahy walxukmu yaduuru maca cillati marka cilladaasi kol hadday ka dhaxayso kanna waa la mid salaadihiina waa saasoo kale waa cumuumo maqrib uun ma tay doonta ha noqoto marka wuxuu yidhi marka macnaha la eego cumuum baa lagu xambaarayaa ee aan la eegin lafdiga dee lafdiga haddii la eego waa fabda-u bilcashaa'i oo salaadiina maqrib unbay noqon cuntadiina yani waxa weyaan cashunbay noqon waa marka lafdiga la eego haddiise macnaha la eego salaadiina waa caam cuntadiina waa caam shardigu waa in baahida iyo tawaqaanku uu jiro wakhtiguna aanu dee waxa weeyaan baxayno uu waasac u yahay marka xadiidkaa waxaa macnaha ugu weynee laga qaadanaya waxay tahay uun in salaada la doonayo qalbiga oon wax kale shuqlinayn oo usoo gacan bannaanaaday salaada in la galo xadadna waa inaanu ku shuqlinayn baahi cuntana waa inaanu ku shuqlinayn waa in naftu mutafariqu tahay salaada si ay u khushuucdo can anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilahi raalli akaade yaquulu ay qaala inuu yidhi anas maa sallaytu kuma tukanin waraa imaamin imaam gadaashi qatu weligay hore imaam uguma daba tukan imaamka oo akhafa ka fudaydin og salaatan xagga salaada walaa atama kana dhammaystiri og min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi weligay kuma daba tukan imaam salaadana ka fudaydin og kana dhammaystiri og nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wain kaana intu waa mukhaafafee ay waina alamra washa'na xaalkiiyo arrinkuna wuxuu ahaa kaana inuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam layasmacu mid maqla bukaaa sabiyi ilmaha yar oohintiisa ayaa u maqli jiray fayukhafifu dabeed waa fudaydin jiray makhaafata an tuftana ummuhu cabsi uu ka qabo nebigu darteed in hooyadii la fidneeyo hada alxadiid waxaa laga qaadanayaa muraacaatu axwaali alma'muumiin imaamku waa mas-uul soomaaliduna waxay tahay dee tolkaa taagtaa looguma taliye eh dadka waa in dareenkooda iyo xooggooda iyo awooddooda la ilaaliyo oo nebigu sala allahu caleyh wasalam waa kilaa ayukumaa sallaa binnaasi falyatajawas faina fiihim alkabiira wasaqiima wadalxaaja wuxuu rasuulku yihi warkiinnii dadka tukiyaa ha soo koobo ha soo gaabiyo waayo waxaa ku jira kii taagta daraa kii bukay kii danta lahaayee awrku halkan geedka ugu xidhnaayee sugayey ayaa ku jira marka dee salaaddii waa in dadka iyadoo la ilaalinayo lasoo gaabiyo gaabintase macnaheedu maaha dee iyaduna qubqacdan iyo degdegane in la yidhaahdo quluulaya birabbinaas waxaan ahayn waa inaan lanagu tukine waa fudaydin dhexdhexaada oo wasad ah oo salaada tuma'niinadeedii iyo deganaanshaheedii iyo qiraa'adii nebigaba lagu yaqaanina waa in lagu tukiyo dee xikmad iyo ilaalin dadkuna waa inay la socoto xadkana aanay ka bixin watakhid bayna daalika sabiil oo dherar xaddhaafoo dadka daaliyana ha ka dhigin dee waxa weeyaan degdegan sariica ah ee arkaantii iyo tuma'niinadiiba aan aan waxa weeyaan ay meesha ka baxaysana dee in lagu tukada ma aha laakiin waa inay noqoto wasatan bayna haadayn alamrayn marka waxa uu yidhi weligay imaam ka fudaydinoo kana dhammaystiro og nebiga kuma daba tukan miaal buu soo qaatay siduu nebigu u ilaalinayo axwaasha dadka ka dambeeye ku daba tukanaya ila imaamkii waa hogaan waa mas-uul dadka xilkoodaa saaran wuxuu yihi nebigu waxa uu maqli jiray ilmo yaroo ooyaya markaasuu salaada u fudaydin jiray si aan hooyadii loo fidnayn fidnadu waa maxay dee in qalbigeedii ku tacalluqa ilmaha yar oo khushuucdii ka baaba'do dee halkaa ay ku callaqanto markaa si aan loo fidnaynoo hooyadii aanay ilmihii yaraa ee ooyaya ugu fidnoobin ayuu salaada fudaydin jiray marka imaamku axwaasha ma'muumiinta waa inuu ilaaliyo salaada xuquuqdeedana isagoo dhowraya oon waxba ka dhimay can zayd ibni haabitin waxaa laga wariyey anna rasuula allahi in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam itakhada uu yeeshay xujratan ay shay-an xaajizan buu xaashiyada ku odhanaya shay dadka ka teeda aslulxujrana waxa la yidhaha waa bimacna almaxjuura oo almamnuuca waa meel dadka kale loo diiday qofka qolkiisu dee wax babliga maaho dadko dhan mubaaxu ahe waa dadkii kale waa wax loo diido isaga u gaara qolkiisa gaarka ah oo xujrada sidaasa xujra loo yidhaha aslulxajri waaba bimacna almanci fiqiga waa idin ku dhigtay dee alxajru cala safiihi qofka aan taladiisa maamulan karayn in laga xajriyo oo weliyo amrigiisu dee u maamulo xoolihiisa marka xajrigu waa bimacna almanci marka xujratan waa meel dadkii kale dee ka mamnuuc oo la soo dayray ama la soo teeday oo waxa weeyaan daah ama cawo ama wax lamid ah lagu soo wareejiyey markaa zayd ibnu haabit waxaa laga wariyay anna rasuulallahi in rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ittakhada uu yeeshuu samaystay xujratan teed ama shay-an xaajisan wax dadka ka xijaabaya oo teeda ayuu samaystay oo masaajidka dhexdiisii ah qaala waxau yidhi markaa waa raawiga zayd ka warinaya busr bni saciid raawiga saciid ka warinaya waxa zayd ka warinaya waxa uu yidhi xasibtu waxaan u maleeyey annahu zayd qaala inuu yidhi min xasiirin oo caw ka ahaatay yacnii wuxuu samaystay teed min xasiirin caw ama salli ka ahaatay fii ramadaana ramadaanta dhexdeeda ayaanu teedkaa samaystay masaajidka dhexdiisana ka samaystay markaa waxaa lagu teeday waxaan u malaynayaa inuu zayd binu haabit yidhi caw bay ahayd caw baa sidaa loogu soo wareejiyey si waxa weeyaan dee xijaab ka teedo oo ka manciya dadka uu noqdo meel uu ku khalweeyo oo isaga u gaarana ay ugu noqotay nebiga sala allahu caleyhi wasalam fa sallaa dabeed waa ku tukay nebigu fiihaa teedka ama xaajiskaa dhexdiisu ku tukaday layaaliye habeenno waa ramadaantii ayuu taraawiixdii ku tukaday habeenno halkaas fasallaa waxaa ku tukaday bisalaatii nebiga salaadiisii naasun dad oo min asxaabi asxaabtiisii ka mid a ayaa kusoo xidho oo ku tukaday yacnii waxaa ku tukadoo ku dayday salaadiisii dad asxaabtiisii ka mid a oo kusoo xidhay falamaa calimo markuu nebigu ogaaday bihim iyaga inay ku daba tukanayaan jacala waxa uu gudagelay yaqcudu inuu ka fadhiisto oo aanu usoo bixin oo halkii xaajiskii ama teedkii intuu soo gala aanu ku tukane uu iska joogo xaggii gurigiisa wuxuu gudagalay inuu ka fadhiisto oo aanu usoo bixin fakharajo dabeed waa u soo baxay markaa habeenabeenada ka mid a ilayhim iyagii faqaala wuxuu ku yidhi qad caraftu waan ogaaday alladii kii ra'aytu aan arkay oo min saniicikum waxaad samayseen ah inaad soo ururteen oo soo badateen oo habeenba habeenku ka dambeeya aad soo farabadanayseen oo igu daba tukanayseen waan ogaaday waana taraawiixdii ramadaanta ee fasalluu tukada ayaa nebigu yidhi markaa yidhi ayuhannaasu dadkiiow fii buyuutikum guryihiinna isaga tuka qiyaamkan iyo taraawiixdan ramadaanta guryihiinna isaga tukada fa inna afdala asalaati maxaa yeelay salaadda ugu fadliga badani salaatulmar'i waa ruuxa salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata ta faralkee la waajib yeelay mooyaane hada alxadiid awalan waxaa ku sugan jawaasu itikhaadi xujra daakhila almasjid haddaanay fara badanayn oo dee maslaxadii caamkahayd aanay waxyeelayn ilayn masaajidkii haddii nin walba daah meel ku xidho jamci meeluu ku tukada caam ahaanba dee la heli maayo marka haddaanay farabadanayn oo maslaxada guud aanay waxyeelayn dee mid iyo laba iyo saddex dhowr meelood in meelaha qaarkood dadka qaarkood ay ka samaysan karaan meel yaroo gaaroo cawo ama daahiya wax lamida ay ku soo teedaan si ay halkaa gaar ahaan ugu khalweeyaan oo dikrigooda iyo qur-aankooda iyo bisha ramadaan ay ugu akhristaan wax bannaan inay tahay waayo nebigu sala allahu caleyhi wasalam waa sameeyey waana dee si uu ugu caddeeyo dadka libayaan iljawaas wax bannaan oo u furan inuu yahay haddaanay ka hor imanayn dee maslaxadii iyo cibaadadii masjidkii caamka ahayd nebigu markaa haddaba dhowr habeen halkaa markii uu ku tukaday isagoon markaa isagu ugu talagelin dee jamaaco caamoo dee imaamkii iyo maamuumiintii leh ayaa saxaabadii markay ka war heleen khayr jacaylkooda dartood waa kusoo daba tukadeen ilaa saddex habeen markay gaadhay ee habeenba habeenka dambe ay kasii badanayeene nebiguna uu ogaaday ayuu joojiyey markaasuu ku yidhi waan ogaaday waxaad samayseene guryihiinna isaga tukada sidaasaa idin khayr badan haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen halkan nebigu sala allahu calayhi wasalam horta isagaa sunneeyey oo waa hadyigii iyo dariiqii nebiga waayo nebigu hal marna ha sameeyo kol haddii ficilku ka sugnaaday rasuulka dee bidca maahe waa sunne liannahu facalahu rasuul rasuulkaaba sameeyey walow maratan fii xayaati marka kol hadduu horta nebigu ficilkaa sameeyey inuu taraawiixdii iyo qiyaamkii ramadaanka intuu oogo lagu daba tukado horta waa shay sunno ah waana sunnadaa qaa'imkaa ilaa yowmina haada ee bisha ramadaan aynu masaajidada ku noolayno bidco maahe waa sunne uu nebigu sameeyey walow wakhti koobanba ha ahaatee waxay culimmadu isweydiiyaan muxuu ugu sii wadi waaye oo nebigu uga joojiyey ugu sii wadi waaye nebigu kaana raxiiman biummati bilmu'miniina ra'uufun raxiim wuxuu ka baqday khawfa alfardiya ilan waa zamanu tashriic wakhtiga nebigu uu noolaa waa xilligii dee wax la jidaynayey waxyigu uu soo degayey wuxuu rasuulku markaa ummadda uga baqay in waxyi uu soo dego ku faral yeelaya taraawiixda in jamac lagu tukado dabeed arrintaasina ku cuslaato waayo dadka dee shantii salaadood ayaaba dad fara badan daba orad ku ah marka haddii taraawiixdiina faral laga dhigo inay ku cuslaato lagu faral yeelo ayaa nebigu ka baqay sidaasuu u joojiyuu yihi guryihiinna ku tukada laakiin kol hadduu nebigii dhintay sala allahu calayhi wasalam maxaa meesha ka baxuu ka zuulay khawfulfardiya cabsidii laga qabay faral yeelid ilan waxii dambe ma soo degaya nebi dambena lama soo dirayo waaba khaatamu alambiyaai waalmursaliin shariicadiisuna waa khaatimatu sharaa'ic marka kol haddii cabsidaasi ay meeshii ka baxday dee waa sunno nebi oo qaa'im ahaayo rasuulku uu jideeye waa taa dee dabadii min cahdi cumar ilaa yowmina hada wataa la oogay haddaba wakhtigii abuubakar iyadoo nebigu sidaa u jideeyo sunno tahay cahdigii abuubakar haddana jamac ahaan looma abaabulin saxaabada dhexdeedii oo lama oogin laakiin wakhtigii cumar ibnulkhadaab ayaa cumar intuu saxaabadii soo ururiyey ubay ibnu kacabna uu imaam uga dhigay ayaa uu dib u soo nooleeyey sunnihii nebigu horeba u jideeyey ee cahdigii abuubakarna aan la oogin ayuu cumar soo nooleeyey markuu arkay quruxda iyo qiimaha ka muuqda dadkii oo jamac ku tukanaya ayuu yihi nicmat ilbidcatu haadihi alla ileh bidcatanaa u roon oo ugu wanaagsan culimmadu waxay ku macneeyeen shay nebigu uu sameeyey bidco sharciya ma noqon karo laakiin bidcada luqatan maxaa la ydhaah waxa cusub markaasoo maahee dadka aan hore loo samayno ku cusub wuxuu u jeedaa uun waxaan cahdigii abuubakar la samayn oo cahdiga cumar ku cusub ayaa la sameeyey oo waa bidca lugawiya walaysat sharciya waayo bidco sharciya maba noqon karto wax nebi maxamedu sameeyey walow marna ha noqotee laakiin waa bidca lugawiya oo yacni wuxuu tilmaamayaa un dadka wakhtigaa inay ku cusbayd ilan waxa weeyaan wakhtigii nebiga dabadii wax la soo nooleeyo la sameeyo dadku ay yaqaaneen baanay ahayn oo machuud ah marka maadaama cahdigii cumar dib loo soo nooleeyo wax cusub ay ku noqotay dadka waa luqatan nicmat ilbidcatu haadihi ee fii xaqiiqati alamri bidca sharci a ma aha bidcaduna luqahaan waa taa aynu tilmaannay oo dee shayga u horeeya ee cusub oo maa kuntu bidca min arusul yani mid ugubo rasuulkii ugu horreeyey ma ihee dee rusushu waa iga horreyn jirtay sidoo kale badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa calaa gayri mihaalin saabiq marka lafdiga bidcada luqatan waa waxaa la hal abuuraya cusub marka cusaybka luqa ahaan buu uga jeeday cumar nicmat ilbidcatu haadihi ila isagoo bidco sharciya dadka ma amreen mana sameeyeen haddaba afdalu salaatilmari fii beytihi ila almaktuuba waa mutlaqo waa caam maxaa laga soo reebayaa wixii jamac ahaan la sunneeyey in jamca lagu tukado sunnaba ha noqdee jamacuu dee ku fadli badan yihi oo tusaale ahaan iminka salaada taraawiixdu waa sunne haddana guryaha kuma fadli badnae masaajidada ku fadli badnay sababtuna waa maxay jamaaca loo jideeyo mashruucu ah marka wixii jamaaco loo jideeyo sidan taraawiixda oo kale halka lagu jamcinaya ku fadli badantah laakiin sunankan kale ee dee qofku meeshuu doona uu ku tukanaya in jamaca loo jidayn ayaa dee gurigiisa ku fadli badan sidoo kale waxa aan laba jidayn ilaa fi lmasjidi dee masaajidkunbuu ku fadli badan yahy oo iminka sunnada la ydhaha taxiyat lmasjid dee laa tushracu ilaa fi lmasaajidi oo meel kalaa taxiyo leh markaa dee taxiyo guriga la tag la odhan maaya gurigay ku fadli badantae halkii lagu jideeye ku fadli badanta markaa dee caamkaa la leeyahay waxa weeyaan afdalu salaatilmari yacni takhsiiskaasaa gelaya oo waxyaabahaasa laga soo reebaya can abi bakrata waxaa laga wariyey anahu abi bakra waa nufeyc bnu lxaaria intaa inuu soo gaadhay ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam walxaal nabigu raakicun rukuucsan yihi farakaca dabeed waa rukuucay abi bakra qabla an yasilay intaanu soo gaadhin horteed ila safi safkii ayuu rukuucay oo wuxuu is yidhi yaanu nebigu kaa hortoosinoo intaanu safkiiba gaadhin ayuu rukuuco jilbaha qabsaday oo dabeed isagoo rukuucsan ayuu tukubo xaggii safkii uu socday fadakara waxa uu sheegay abibakr daalika arrinkaa linabiyi nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala dabeed nebigu wuxuu ku yidhi zaadaka allaahu allaha kuu kordhiiyo abibakrow xirsan dadaalka daacada u dadaalasa rabbi ha kuu kordhiye walaa tacud ha u noqon arrinkaas arrinkaa dib ha ugu noqon dadaal allaha kuu kordhiye xadiidkan waa xadiid aad iyo aad muhiim u ah waxyaabaha laga qaato fiqi ahaan waxaa ka mid ah alictidaadu birukuuc rukuucda in la tirsado waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ma odhan soo celi ilan rukuuc buu ku soo gaadhay soo maah rukuucdii soo celi ma odhane ha u noqon unbuu yidhi walaa tacud yacni acid ma odhane walaa tacud arrinkaa ha u noqonin waxa la nahiyey inaanu u noqon culimmadu way isku khilaafeen oo ma alrukuucu duuna safi ma waxa weeyaan rukuucdan uu rukuucay isagoon safkii soo gaadhin mataa ha u noqon baa ma orodkii iyo jarigii uu soo degdegayay uu soo tallaabeynaya taa ha u noqon baa ma dibdhaca aad salaada awalkeeda ka dibdhacayso ha u noqon baa waxyaaba badan baa lagu xambaaray laakiin waxa ugu raajixsan in la yidhaha waxaa looga jeedaa ficilkan ah inaad adoon safkii soo gaadhin sii rukuucdood rukuucdaa ku soo socoto ficilkaasoo kale ha u noqonin oo aayar waxa weeyaan markaad safka soo gaadho uun dee rukuuc laakiin safka hortii ha sii rukuucino adoo rukuucsan ha soo socon in la leeyaha taa ha u noqon sidoo kale degdega aad soo degdegaysa ilan degdegunba waxaan ku kalifey taana ha u noqonin sidii axaadiistii horeba ay tilmaantay laakiin kol haddaan ragcaddii soo celi la odhan waxaa laga qaadanayaa in ragcadda la tirsanaya imaamka rukuucda haddii lagu soo gaadho waana madhabu jamaahiir alculamaa yacnii culimmada jamaahiirtooda iyo madaahibta afartiiba siday qabto weeyaan in rukuucda la tirsanayo haddii imaamka lagu soo gaadho isagoo raakic ah culimada qaar tidhi way jirtaa lama tirsanayo laakiin waxaa raajixa in la tirsanayo waayo dee taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus in caddaynta cilmiga dib looga dhigo waqtiga loo baahan yahy wax bannaan ma ahee rasuulku waa u caddayn laha wuxuu odhan laha war ragcaddiina soo celi ilaan waxa weeyaan rukuuc baad ku soo gaadho qiyaamkumaad soo gaadhine ragcadda soo celi marka madhabka jamaahiirulculamaa ay qabaan waxa weeyaan ana almasbuuqa idaa adraka alimaama wahuwa raakicun yactadu bi haadihi alrakca yacni ragcaddaa waa tirsanayaa qofkii laga hormaray hadduu imaamkii rukuuc ku soo gaadho waa tirsanaya oo waxa weeyaan ragcad u tirsan ayay noqonaysaa can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya in nabigu sala allahu calayh wasalam dakhala uu soo galay almasjida masaajidka inuu rasuulku soo galay fadakhala dabeed waxaa masaajidkii soo galay rajulu nin fasallaa dabeed ninkaasi waa tukaday uma jaaa dabeed waa uu yimid ninkiio fasallama wuxuu salaamay cala nabiyi nabigii sala allahu calayhi wasalam faradda nabiyu nabigu waa ka celiyey sala allahu calayh wasalam calayhi ninkii assalaama salaamtii waa ka celiyey wacalaykum assalaam faqaala dabeed nebigu wuxuu ku yihi irjic war noqo oo fasalli tuko maxaa yeelay fa innaka adigu lam tusalli maa tukane fasallaa dabeed ninkii haddana waa tukaday uma jaaa dabeed waa yimid fasallama waa salaamay cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala dabeed nebiga haddana wuxuu ku yihi irjic war noqo oo fasalli tuko fainaka maxaa ila adigu lam tusalli maa tukane alaaan saddex jeer buu sidaa ku yidhi nabigu sala allahu aleh wasalam faqaala dabeed waxau yihi ninkii waladii allihii baan ku dhaartay bacataka ku soo diray nebi maxamedow bilxaqi xaq kugu soo diray nebiyan xaal ad nebi tahaye rabbiga xaq kugu soo bixiyaa nebi allow ku dhaartee famaa uxsinu ma wanaajinayo hayrahu sidan si aan ahayn wanaajin maayo garan maayo ee facallimnii ibar faqaala dabeed nebigu waxau yidhi idaa qumta war marka aad u kacdo ila salaati salaaddii markaad isu taagto fakabir allaahu akbar dheh oo alla weyne uma qra' dabeed akhri maa tayasara wixii kuu fududaada macaka adiga la jirkaagoo min alqur'aani qur'aanka ah uma arkac haddana rukuuc dabadeed xataa tatma'inna ilaa aad ku xasisho raakican xaal aad tahay mid rukuucsan uma arfac haddana ka kor noqo rukuucda oo madaxaaga kor uga qaad xataa tactadila ilaa aad ku ekaato ama aad yacni isku dheeli tiranto qaa'iman xaal aad tahay mid taagan oo xubin walba halkeedii ku noqoto qumaati aad isku taagto uma asjud haddana dabeed sujuud xataa tatma'inna ilaa aad ku xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuud uma arfac haddana madaxaaga kor uga qaad sujuuda xataa tatma'inna ilaa aad xasisho jaalisan xaal aad tahay mid fadhiya uma asjud haddana sujuud xataa tatma'inna ilaa aad xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuud uma afcal dabeed yeel daalika arrinkaas samee fii salaatika salaadaada dhexdeeda kullihaa dhammaanteedba sidaa yeel yacnii hal ragcad baan ku baraye ragcadaha kaloo dhanna tan sidaad yeeshuun yeel ilan waa isku midun afcaashi iyo aqwaashiye hada alxadiid muxadisiintu waxay u yaqaanaan xadiidu lmusii'i salaatihi buu caan ku yahay ninkii salaaddiisa xumaynayey xadiidkiisiiba ayaa loogu magac daruu caan ku yahay ninkaa waxaa la odhan jiray khallaad ibni raafic ayaa la odhan jiray almusiiu salaati ninkaasi markuu masaajidka soo galay dee rasuulkii waxa uu ku yidhi ee intuu tukaday uu salaamay wuxuu yidhi orodoo noqo oo tuka maa tukane halkaa waxaa laga qaadanayaa dee suuro kasta ama qaab kasta oo salaad u eg salaad lama idhaah salaad waxaa la yidhaha tii nebiga taw eg salluu kamaa ra'aytumuunii usalli salaad waliba salaad ma aha salaaduna waa qofka maalinta qiyaame waxa ugu horeeye la xisaabiyo hadday hagaagto inta kalena waa hagaagi acmaasha kale hadday xumaatana wixii kalena ka daran ruux walbana halkuu salaadiisa dhigo uunbaa camalkiisu yaallaa intay salaadiisu qiimo la leedahay ayuu ilaahay agtiisa isna qiimo ka leeyahay salaaddu waa tawxiidka ta ku xigto wax sahlan maahe waa arrin culus marka fa innaka lam tusalli dee salaadaadu salaaddii sharciga ahayd ee shuruudda loo dhigay ma aha weeyi maaha salaad sharciya yacnii magac salaad ha ka noqoto laakiin xaqiiqada sharcigaa marka loo eego salaaddii la rabay ma aha marka irjic fasalli fainaka lam tusalli saddex jeer buu nebigu ninkaas sidaa ku yidhi sala allahu calayh wasalam mar walbana ninku nebiga intuu u yimaaduu salaamayay marka horta halkaa waxaa laga qaadanayaa dee salaadda arrinkeedu wax fudud inaanu ahayn culimmadu waxay tilmaameen horta ninkan wuxuu ka tegaya rukni arkaanta salaada ka mid ee la-aanteed aanay ansaxayn waayo rukni haddii la waayo salaadu ansax ma aha lama kabi karo arkaanta iyo shuruuddu wax la kaba ma aha waajibaadka haddii sahwi dhaco sujuudu sahwi lagu kaba laakiin shaygu markuu rukni yahay ama shardi yahay salaadu la-aantii ansixi mayso oo shuruuddu iyo ruknigu waxay ka siman yihiin la-aantood salaadi ansixi mayse waxay uun ku kala duwan yihiin midna waa khaarija maahiyati sala midna waa daakhila maahiyati sala midna xaqiiqadii salaadii ku dhex jiraa waa arkaanta oo afcaashan iyo aqwaashan la samaynaya waa daakhila sala shuruudduna way ka horaysaa oo tahaaro qaadashadii iyo satrul cawrihii iyo oo wixii salaada ka horreeyey intaan xaqiiqadeeda lasoo guda marka intaa unbay ku kala duwan yihiine laakiin waxay ka siman yihiin labada midna la-aantood salaaddii ansixi mayso oo waajibaadka iyo shuruudda iyo arkaanta farqigaasaa lagu kala saaraa waajibkii sahwi haddii waxa weeyaan uu dhaco waa kaa dhacaya oo dee waxaad ku kabi uun sujuudu sahwi laakiin arkaanta iyada la kabi maayo dee wakaa yidhi sujuudu sahwi unbuu odhan lahaa sameeye irjic fasalli fa inaka lam tusalli haddaba ruknigan uu ka tegaya muxuu ahaa tuma'niinu ahaa oo rukni wal oo la samaynayo in lagu xasilaano waa rukni labadaas waa laga maarmaan marka arrintaasi waa khaladaadka ugu badan ee salaadeenna dhexdeeda dhacda oo dadka adiga arko markuu rukuuco waxaa laga yaabaa dhabarkiisii oon sinminba ama aan sugminba inuu dhexda ka noqdo haddana samic allaah waxaa laga yaabaa sujuuddii sidoo kale waxaa laga yaabaa fadhigii inuu dhexda ka noqdo marka dee waxaa la doonayaa waxaa la yidhaha rukniga duma'niinada xasiloonaan qadarka waxay ku qadaan culimmadu inta adkaarta waajibka u ka odhanaya yacni rukni walba dee adkaarta la jideeyey ila arkaantan waxa weeyaan la samaynayo mid walba waxbaa dhexdiisa la akhriyaya qadarka uu ka akhriyaya qadarkii waajibka ahaa walow sunnihiiba yaanu gaadhin hal mar inta uu si fiican uga odhanayo taasina waa inta xubintuna ay ku xasilaysa halka ay markaa joogto dee odhaahdana ay ka soo baxayso laakiin hadduu dhexda ka noqdo yani dikrigiiba uu akhriyayo isagoo sii socda dikriga halkiisiiba miyuu ku akriyay kuma akhriyin dikrigii rukuucda loogu talagalay isagoo sii socda hadduu akhriyo ka war ama kii sujuudda loogu talagalay isagoo meel dhexa maraya ama kii fadhiga loogu talagalay isagoo sii socda macnaa waxaasoo dhan degdegaa keenaya marka atuma'niinatu fi salaa waa arrin aad iyo aad muhiim maanta dad fara badan salaadoodu waa irjic fasalli fa inaka lam tusalli waayo kuma xasilayo rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigii iyo arkaantii xasiloonaantii la rabay lama imanayo marka xasiloonaantaasi waa arin aad iyo aad muhiim u ah xataa tactadila qaa'iman waa markaad rukuucdii maka soo toostay waa inaad si fiican oo qumaatiyo oo isku dheeli tiran aad isku taagto haddaad adigoon si fiicanba istaaggaagi aanu dhammaystin aad dhexda ka noqoto dee ictidaalkii lamaad iman lagaa rabay qiyaamka markaad rukuucda kasoo kacdo marka tumaaniinadaasi waa muhiim waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen xadiidkan yacni waxaa ku soo aroray waxyaabih ay waajibka ahayd in la sameeya arkaantii salaada oo wax sunnihiiba kuma jiro marka arkaantii miyay ku dhantahay mise kuma dhammo culimada qaar baa yidhi arkaanoo dhan way ku dhantahay lakiin sida saxiixa ah dee arkaanta qaar aan lagu sheegin baa jiro kuma wada dhamma laakiin mucdamkii iyo muhimaddii intii ugu mudnayd waa ku xusan tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa salaantu haddii gidaar iyo tiir ama wuxuuna idin dhex galaan qofka oo dhinacuunu kaaga yar dhaqaaqo markuu kuu soo noqdoba inuu ku salaamo waa sunne markaa kaagani salaam badanida haddaad tidhaahdo iminkumaadna salaamaysa dee waa qalad waayo ninkaasi nebiga saddexda jeerba hadda halkan uu ku tukanaya wuu soo dhaqaaqaya assalaamu calayk wuu soo tukanaya haddana markaa waa sunne in qofka mar kastoo kala dhaqaaqdaan oo haddana isku soo noqotaan geed ha idin dhex maro gidaar ha idin dhex maro masaajidka dhinaciisa ama gidaarka ama tiirka kaaga yani dhinaca ha u kaco mar kastuu kuu soo noqdo inuu ku salaamaa waa shay sunno ah inaad waxa weeyaan dee karaahiysatana ma aha waxaa kaloo laga qaadanaya salaada maxaa lagu furfurtaa idaa qumta ila salaati fakabir waa allaahu akbar taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaada waxaa lagu xidhaa allaahu akbar waxaana lagaga baxaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tasliimtaasa lagaga baxaa markaa naweytu usallii farda duhri arbaca rakcatin muqtadiyan intan dheer ee silsilada la akhriyayo waa shaqadii qalbigae shaqadii qowlkae carabka ma aha qalbigaagaad ku qabanaysaa salaadaad tukanaysaa inay duhur tahay inay afar ragcadood tahay inaad ma'muum tahay ood imaamka ku daba tukanayso intaasi waa intii qalbiga oo niyada sideedaba waxaa la yidhaha waa qasdulqalbi halka wax laga gunta ee laga qastay laga niyoodaa dee waa qalbiga markaa ruuxu qalbiguu ka niyoonayaa salaaduu tukanaya noocay ahayd ragcadaheegii waxa uu yahay qalbiguu ka niyoonayaa laakiin inta lagu dhawaaqaya waa allaahu akbar waayo nebigu wuxuu joogaa fii mowdici tacliim meel uu wax barayo qof salaadii ay ka qaldan tahay dee waa u caddayn lahaa hadday naweytu usalli fardo salaati ay ka horayso wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuus fii xaqi waa u caddayn lahaa marka waxaynu halkaa ka qaadanaynaa dee in niyadii lagu dhawaaqo oo salaadii iyo nooceedii iyo la tiriyo hadigii iyo dariiqii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ma aha walow kaana khayran la facalahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wala sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay in lagu dhawaaqo la tiriyo salaadaha iyo anwaacdooda iyo siay u kala duwan yihiin rasuulkaa samayn lahaa saxaabaduna way nooga horrayn lahaayeen marka a'immada iyo culimmadeenna dambe tilmaamta iyagoo mahadsan oo sharfan oo madaxa inoo saaran haddana horeynuu tilmaannay hadalka culimmadu dee aayad iyo xadiis ma ah kalaamuulculamaa qawaacidda culimmadu ay dhigta waxaa ka mid ah aqwaaluulculamaa'i yuxtaju laha walaa yuxtaju biha hadallada culimmada waaweyn xujaa loo doonaa iyo deliile iyada lama xujaysto macnaha qowlka caalimku iskii deliil uma aha laakiin wuxuu deliil ku noqo waxaa la qaadanaya qowlka caalimku marka uu cusganayo deliil kitaab iyo sunne haddii deliil loo waayo hadalkii waad iska dhaafaysaa adoo ixtiraamaya imaamka lama aflagaadaynayo lama xumaynayo waa la qirayaa wuxuu diinta i u galay iyo dhaxalka ummadda uga tegey laakiin dee hadalkiisu waxyi ma ah nebi maxamed unbaa hadalkiisu waxyiya macsuumna ah oo laga dhowray inuu qalad ku galo diinta iyo sharaa'icda ina soo gaadhsiinayo wax alla wixii rasuulka ka soo hadhay abuubakar oo ugu fadli badan ka bilowoo khalad iyo sax labaduba waa ku bannaan waayo dee rasuul lasoo diray ma ah can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey ana rasuul allahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi idaa qaala markuu yidhaha alimaamu imaamku samica allaahu ilaahay waa maqlay liman xamidahu cidda mahadisee ammaanta samcigani waa samcigii khaaska ahaayo bimacna alqabuuli waalijaaba ilaahay waa ajiibo waa aqbalay cidda mahadisay weeye waa samci khaas ah marka imaamku markuu yidhaha samica allaahu liman xamidahu faquuluu idinkuna dhaha ugu jawaaba allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma allahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laka alxamdu mahad oo dhamme aday ku sugnaatay xamdan kaiiran ayiban mubaarakan fiih haddii lagu darana dee waxa weeyaan waa riwaayaadka qaarkood way kusoo aroortay marka iyadoo intan ka dheer oo intaa iyo in ka badanba lagu daro way soo aroortay laakiin inta asalkii waa rabbanaa walaka alxamd qofkii sii dhammaystire aad ducooyinka kale kusii daraana dee kasii wanaagsan fainahu ina alamra washana waayo arrinkiiyo xaalku waxau yahay man ruuxa waafaqo waafaqo qowluhu hadalkiisu qowlalmalaa'ikati malaa'igta hadalkeeda macnaha qofka taxmiidiisan rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa walaka alxamdu intaba waa ku soo aroortee waa uun qowlkaa taxmiida ee siiqa kala duwan ku soo arooray ninka qowlkiisaasi uu waafaqo qowlalmalaa'ikati malaa'igta hadalkeeda uu waafaqo iyaduna taxmiidda ay taxmiidsanayso ufira waa loo dhaafaa lahu isaga maa taqadama wixii hormaray huwa maaga oo min dembihi dembigiisa ah yacni waxa weeyaan markuu imaamku yidhaha samica allaahu liman xamidahu idinkuna waxaad tidhaahdaan allaahuma rabbanaa laka alxamdu waayo ninka hadalkiisa uu ilaahay mahadinayo uu waafaqo hadalka malaa'igta dembigiisii hore waa loo dhaafaa halkan culimmadu waxay isweydiiyaan tasmiicdii iyo taxmiidda imaamka iyo maamuumka iyo munfaridku siday u kala leeyihiin markaa sida saxiixa ah imaamka iyo munfaridku labadaba way kulminayaan ma'muumkuna midunbuu ku koobsanaya imaamku wuxuu kulminayaa samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd munfaridkuna wuu kulminayaa samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd laakiin ma'muumku isagu wuxuu ku gaabsanayaa un sida raajixa allaahuma rabbanaa walaka alxamd ama rabbanaa laka alxamdu iyo ducooyinka kale ee waxa weeyaan ku soo arooray marka taxmiidda la yidhahdo dabadeed sidaasaa raajixa imaamku wuxuu odhanayaa tasmiicda waa samicallaahuda eh xaalat lintiqaal min alrukuuci ila alictidaal marka uu rukuucda ka soo kacayo ictidaalka uu socdo muxuu ku toosaya ilan isagoo aamusan arkaanta inta badan marka loo kala gudbayo min ruknin ilaa ruknin aamus looguma gudbo takbiiraat lintiqaal baa jira oo rukuuc yani waxa weya sujuudii markaad kasoo toosa markaad usii socoto takbiiraad baa jira laakiin halkan ictidaalka takbiiri ma jirte tasmiic baa jirta oo markaa uu ka gudbayo rukuucdii iyo ictidaalkii qiyaamka uu sii socdo wuxuu odhanayaa samica allaahu liman xamidahu marka uu qumaatii isku taagana muxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd marka tasmiicdu waa lilintiqaal waa kasoo guuridda rukuucda ee ictidaalka uu sii socdo ayuu samica allahu liman xamidahu markuu istaagana rabbanaa walaka alxamd munfaridkuna waa sidaa ma'muumkiina goormuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu markaa imaamku uu samica allaahu liman xamidahu codkiisii go-e u istaago muxuu ka daba odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu maxaa markaa iswaafaqaya waxaa iswaafaqaya ma'muumku wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu dee caqiba alimaam marka imaamku samica allaahu liman xamidahu markuu saa u yidhaa isla markiiba isna wuxuu odhanaya rabbanaa walaka alxamd imaamka laftiisuna markaa wuxuu odhanaya rabbanaa walaka alxamd malaa'igtuna markaasay odhanayaan rabbanaa walaka alxamd marka maxaa iswada waafaqaya caqiba alimaam imaamku markaa uu ictidaalka gale ee uu tasmiicda dhammeeyo imaamkiibaa odhanaya maamuumkiibaa odhanaya malaa'igtina way odhanayaan wakhtigaasay ku wada kulmayaan rabbanaa walaka alxamdu marka rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi qofka hadalkiisa uu waafaqo waa taxmiidda rabbanaa walaka alxamdu eh taxmiidda malaa'igta waa loo dhaafaa dembigiisa sida uu malaa'igta u waafaqayaana waa sidee ila isagu malaa'ig ma maqlayo umana jeede eh dee waa inuu caqiba alimaam mubaasharatan u yidha mar alla markaa imaamku uu intuu yacni istaago uu yidhaha samica allahu liman xamidahudii uu dhammeeyo inuu markaaba isna ka daba yidhaahdo rabbana walaka alxamdu waana isla xilligaa markay malaa'igtuna odhanaysa rabbana walaka alxamdu waayo malaa'igta qowlkeedu waa qowlka ma'muumka sidaa uu ma'muumku odhanaya ugu jawaabaya imaamka rabbana walaka alxamdu ayaa malaa'igtuna u odhanaysa marka markaad ilaaliso qowlka imaamka ee aanad ka dambayn markaasaad malaa'igtii waafaqaysaa imaamka laftiisina aad waafaqaysaa ajarkii iyo abaalkiina aad helaysaa waxaa culimmadu ay tilmaameen sida markaa xaashiyada shanawaani iyo shuraacda kaleba ay tilmaameen iyo shurnuubiba waxay odhanayaan waalmuwaafaqatu lahum takuunu fi niyati waalikhlaasi waazamani malaa'igta muwaafaqadeeda la waafaqayo waxay ahaanaysaa xagga niyada oo dee qowlkani qowl dee ilaahay dartii loo odhanayo khaalis ahoo ilaah baa lagu mahadinaya cid kale waxba lagaga dooni maayo marka waa xaggii niyada iyo ikhlaaska iyo xagga wakhtiga wakhtigana waa si aynu tilmaanay wakhtiga waxaad u dhowraysaa uun caqiba alimaam adiga imaamka calaamad ku ah ile malaa'ig maarka side markaasaa muwaafaqadii imanaysa markaasaa ajarkii iyo abaalkiina u xasilaya haddaad ka horayso iyo haddaad ka dambayso midna maaho dee way ku seegaysaa makfiraduna dee saynu horeba usoo tilmaanay waa sakaa'irta sida jumhuur culamaa qabaan waayo kabaa'irtu waxay u baahan tahay towbo shuruuddeeda dhammaystiratay marka hadalka aynu sheegnay waa hadalka alimaam xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku sheegay laftiisa wuxuu odhanaya fiihi ana qowla alma'muumi rabbana laka alxamdu yakuunu caqiba qowli limaami samica allaahu liman xamidahu xadiidka waxaa ku jira in hadalka ma'muumka odhanaya rabbanaa walaka alxamdu inuu yahay imaamku markuu tasmiicda yidhaahda dabadeed mubaasharatan caqibku dee waa waa ku cidhbin oo muhla uma dhaxayso waa caqib alimaam sidaa markuu yidhah inu ka daba yidhah waalwaaqicu fii taswiiri dalik arrintaa waaqic ahaan marka la suuraynayana waxa weeye lianna alimaama yaquulu tasmiica fii xaali intiqaalihi imaamku marka uu ka soo guurayo rukuucda uu ictidaalka qiyaamka u socdo ayuu samica allahudii odhanaya waalma'muumu yaquulu taxmiida fii xaali ictidaalihi ma'muumkuna markaa taxmiiddii wuxuu ku dhawaaqaya rabbana walaka alxamdudii markii ictidaalkii uu galay hadalkii intuu go'o uu qumaatii isku taago faqowluhu yaqacu caqiba qowli limaami kamaa fi lkhabari markaasuu waafaqayaayo dee hadalkiisu wuxuu dhacayaa ma'muumka hadalka imaamka dabadii mubaasharatan tasmiicdii sidaa markuu u dhammeeyo ictidaalkii galo ayuu ka daba odhanaya rabbanaa walaka alxamdu markaasuu dee muwaafaqadii malaa'igtuna ay xasilaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam